Maamulka Akadeemiyadda Green ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo kordhiyay koorsooyin cusub oo bilaash ah kuwaas oo lagu baranayo culuumta caafimaadka iyo sidoo kale fagaara ka hadalka isla markaana ay bixinayaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Koorsooyinka ayaa isugu jiro barashada gargaarka degdega ah, nafaqada, nafaqa-darrada, shaybaarka, iyo weliba sida dadka hortooda wax loogu soo jeediyo. Maamulaha Machadka Green Academy ee magaalada Beledweyne, Cali Maxamed Nuur, ayaa ka warbixiyay koorsooyinka cusub ee ay soo kordhiyeen.
annagoo ah maamulka akadeemiyada tababarada caafimaadka ee green Een, waxaan bixin jirnay maalmaha ee, khamiista iyo jimcaha koorsooyin oo free ah sidoo kale hadda waxaan soo kordhinay koorsooyin kale oo ayagana si bilaasha ay ku baran karaan een, dadka jecel waxbarashada ee, si gaara dadka waaweyn iyo dadka yaryar intaba ee, kuwaasoo u badan xirfado Ee, runtii ayagana waxaan rajeyneynaa koorsooyin kale oo cusubna inaan sii kordhin doono Ee, koorsooyinka hadda aan soo kordhinay waxaa ka mid ah ee, barashada caafimaadka oo qeybo kala duwan leh haddii aan lahayd ee, shaybaarkii haddii aan lahayd daawadii iyo haddii aan lahayd qeybtii gargaarka degdega iyo umulinsanimadii oo caafimaadkii qeybihiisii kala duwanaa ah waxaa kaloo jira waxyaabaha aan soo kordhinay ka mid ah ee, xirfadda fagaara ka hadalka ama gola ka hadalka loo yaqaano oo qofkan u baahan yahay ee, muhiimna u ah qofka wax bartay Ee, iyadana sidoo kale ay ka mid tahay koorsooyinka aan bixino oo sida bilaashka aan ku bixino maalmaha khamiista iyo jimcaha waana rajeyneynaa insha allahu inay ka faa'iideysan doonaan bulshada reer beledweyne maadaama ee, bulshadu ay u baahan tahay xirfad waxbarashada keliya ma aha midda tooska ah waxaa kaloo loo baahan yahay xirfado qofku uu nolol maalmeedkiisa uu ku maamulo uu ku xakameeyo xirfadaha waxaa waaye caqabado badan aa jira oo marka la baranayo oo qofka ee, ee, u baahan inuu dhabar adeego una sabro si uu maaragtay xirfadaas ugu gungaaro xirfadda haddii la bilaabo dhex looga tago wax macnaha ma sameyneysa laakiin qofka waxaa wanaagsan xirfadda inuu barto maaragtay si wanaagsan u barto si ay bulshada iyo isagaba beri ay u anfacdo